بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد سيدي ولا لي العادة إنو أهيد إن شاء الله تعالى شيخ وحي ويدين دوناه su-aalihii dadweynaha ka yimi xaggooda su-aasha koowaad haddii aan akriyo saa'ilkani waxa uu leeyahay riyada ambiyada sheekh ma laga qaadan karaa wax xukun ah se daliil ma laga dhigan karaa cidda aan ambiyo ahayn ama ambiyo iyo rusul aan ahayn se riyadoodu iyada axkaam ma lagu dhisayaa afiiduuna afaadakum allah
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira ilaahay baa subxaana wa tacaala caddeeyey axkaamta halka laga qaadanayo hadday tahay waajibin xaaraantimayn xalaalayn sunnayn iyo waxyaabaha la midka ah ajar in loo sheego camal ama ciqaab iyo goodi iyo hanjabaad in la raacsho ficil aan wanaagsaneenoo qofku uu sameeyey halka laga qaadanayaa waa waxyiga oo qura waxyiguna wuxuu ku urursan yahay qur-aanka kariimka ah oo ahaa hadalka ilaahay subxaana wa tacaala iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilahay wuxu uhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa waxaad raacdaan waxa ilaahay xaggiisa laydinka soo dejiyey waa qur-aanka iyo xadiidka rasuulka oo isaguna a waxyi oo ilahay baa yihi wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa ma sheegin ilaahay waxyigaa la soo dejiyey waxaan ahayn oo laga qaadanayo axkaamta sharcigaa ama in sidiisa loo raacaa ay waajib tahay mar kale ilaahay wuxuu caddeeyey dadku haddii ay masalo isku maandhaafaan ay isku qabtaan masaladaa meesha loo celinayaa inay tahay oo qura qur-aanka iyo xadiidka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wama ikhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah shay wal oo aada isku khilaaftaan xukunkiisa xagga ilahay baa loo celinaya wa qaala subxaanah fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul shay haddii aada isku khilaaftaan u celiya ilaahay iyo rasuulka ilaahay sida loogu celinaya inay tahay qur-aanka in loo celiyo rasuulka sida loogu celinayaana inay tahay markuu noolaa in isaga loo tago oo la su-aalo markuu dhintayna xadiidkiisa in loo noqdo ayay culimmadu ay isku waafaqeen kuma jirta masaadirta tashriica ilaha shareecada iyo axkaamtu ay kasoo maaxday laga qaato riyadu ama nebigii ha lagu riyoodo oo sheega oo yidhi waxaa sameeya ama waxaa ka taga waxaan shareecadii uu ka dhintay aan ku jirin ama waxa weeyaan riyo qof kaleba ra'yiga dadkuna kuma jiro meelaha sharciga laga qaatiyo axkaamta waa kii lahaa caliy bin abi aalib low kana diinu bira'yi lakana asfalu lkufi awlaa bilmasxi min calaah hadday diintu ra'yi aragti tahay iyo waxay la tahay kufka xaggiisana hoose dhulka xigta in la masaxo ayaa ka mudnaan lahayd xagga sare in la masaxo waayo ra'yigaaga waxaa laga inuu taa ku tuso uu yidhaahdo xaggii dhulka xigtay ay wax marmareen dee ha la masaxo laakiin diintu ra'yi ma aha shareecadu waxay tihi dusha ka masaxa nebi maxamedna wuxuu inooga tegay shareeco dhamaystiran oo ma jiro wax nebigu intii uu noolaa aanu inoo sheegin oo xaggaa iyo aakhiro iyo xabaalaha inagaga imanaya oo diina amaba se axkaama taana culimada islaamka guud ahaan waa isku waafaqeen sida imaamu nawowi ibnu xajar iyo aimo fara badan waxa weeyaan ay sheegeen marka cala alcumuum riyadu ka mid ma aha ama nebigii oo wax sheegaya nebigii calayh salatu wasalaam wax sheegaya ku riyood ama adigu wax kale ku riyoodo meelaha laga qaato axkaamta sharciga ah kuma jirta wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsan allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaad sheekh naga jaali saartaa nin afar dumara qabay dabeetana afartii dumar ahaa mid furay gabadhii uu furay iyada oo aan cadad bixin oo ciddadii aan ka bixin gabarh dambe caqdi iyo meher cusub ma ku xidhi karaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
qadiyadda ku saabsan furniinka ama dalaaqa gabadhii haddii la furo oo ciddadii weli ay tirsanayso ay ku jirto ciddadeedii aanay dhammaan dalaaquna uu yahay mid rajciya oo soo celini ay ka bannaan tahay weli gabadhaas waxay xisaabsan tahay haba fure xaaskiisii oo guurkii u dhaxeeyey si dhammaystiran umuu go-in oo maxaa ka xiga gabadha inuu yidhaahdo waan soo ceshaday uma baahnaa weli u guuriya iyo markhaatiyaal iyo meher cusub iyo waxaasoo dhan taasina waxay calaamad u tahay guurkii u dhaxeeyey si dhammaystiran inaanu u goyno meesha aanu ka wada bixin ilaahayna subxaana wa tacaala ninka xaaskiisii fura inta ay ciddada ku jirto mar haddii furniinku yahay mid rajciya oo soo celina ay ka bannaan tahay wuxuu ku magacaabay saygeedii buu ilaahay ku magacaabay qaala allahu subxaana wa tacaala wabucuulatuhuna axaqu biraddihina fii dalik oo gabadhii oo furan ayaa ilaahay wuxuu leeyahay zawjkeeda ninka ay u dhaxday ayaa xaq u leh inta ciddada ay ku jirta inuu soo ceshado fasama allahu lmualliqa zawjan ilahay wuxuu ku magacaabay ninkii xaaskiisa furay inta ay ciddada ku jirta dalaaqiina uu rajci yahay zawj buu ilaahay ku magacaabay marka waxa ay ka dhigan tahay afartii dumar ahaaba inay xaasaskiisii yihiin mar haddii tii uu furay ciddadii ay ku jirto dalaaquna uu rajci yahay marka wuxuu ka dhigan yahay nin afar dumara qaba oo mid shanaad mehersaday taa shanaad markaa meherkeedu ansixi maayo oo afar wax ka badan ninka looma xalaaleyn taa shanaad xaaraan bay ka tahay marka ninkaas gabadha uu guursaday ee afartaa hore midi ay furan tahay ka dambaysay guurkaasi maaha guur jira oo sharci ah wax meero haba yaraatee u hayaana ma jiro soomaalidu waxay iska yidhaahdaan ninku isagoo afar dumara qaba haddii mid shanaad uu mehersado tii u horreysay uunbaa meesha ka baxaysa waa sida tusbax la jaray ama kuul la jarayo haddii xaggan xabad laga geliyo dee xabadii kaley riixaysaayo tii horraysay unbaa meesha ka baxaysa taasi sharci ma aha tii horraysay meesha maxaa ka saaray waa xaaskiisii manuu furin ee tan dambe uu ka daba keenay meele aanay u bannaanayn ayaanu guur u qabanahayn wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay anigii iyo xaaskaygii ayaa safar baxayna xaaskayga gabadha ay walaala yihiin mana raaci kartaa oo aniguna ma u noqon karaa iyada maxram afiiduuna baaraka allahu fiikum
gabadhu haddii ay safrayso oo masaafo masaafatu safara ay socdaalayso waxaa waajib ku ah inuu la socdo ninkeedii ama qof maxramo ah qofka maxramka waa maxaa looga jeedaa qofka maxramka waxaa looga jeedaa qof ay si abadiya xaaraan uga tahay si abadiya weligiiba aan guursan karin nasab ka dhexeeya awgii abtirsiin ka dhexaysa awgeed sida dee walaashii oo kale eddadii habaryartii hooyadii oo kale ama sababta uu kaga xaaraantimo waxay noqon kartaa nikaax sahaara xididnimo ka dhexaysa tusaale ahaan ninka sodohdii oo xaaskiisa hooyadii maxram buu u yahay oo safarka maxram buu ugu noqon karaa waanu salaami karaa meella uu kula gooni noqon karaa waayo si abadiya ayay ayay xaaraan uga noqonaysaa waxaa kaloo keena taxriimka abadiga radaaca nuugma inay dhex marto labada qof oo gabadhu ilmihii ay nuujisay iyadoo aanay dhalin dee hooye u noqonaysaa ninkeedu aabbuu u noqonaya xagga radaaca iyo nuugmada ah carruurtii ay dhashay iyadu walaalo ayay noqonayaan kuwa ninkeedu uu dhalo walow gabadh kalabaha u dhashee iyagana walaalo ayay noqonayaan marka ma banaano gabadhu inay safarto iyadoo ninkeedi iyo maxramkeedu toona la socon rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira ilaa wa macaha du maxramin minha xalaal uma aha gabadh ilaah iyo aakhiro rumaysan inay socdaasho iyadoo aanu la socon mid maxramkeeda ah haddaba ninka xaaskiisa gabadha ay walaalaha yihiin maxram miyuu yahay dabcan laa maxram uma aha waayo si abadiya xaaraan ugama aha waxaa xaaraanuna inta walaashii ay xaaskiisa tahay inuu iyadana guursado oo labadooda uu jamciyo oo guur uu isugu geeyo laakiin haddii xaaskiisu ay dhimato dee tan kale wuu guursan karaa ee walaasheeda xigsiisan kaba de waa inaga naqaan haddii uu furo walaasheed dee iyada uu guursan karaa shareeco ka xaaraamtimeynaysaa ma jirto markaa maxram uma aha markaa gabadhaa ay xaaskaaga walaala yihiin haddii aada wada safartaan adigu maxram uma tihid bilaa maxram inay safartay bay noqonaysaa walaasheedna maxram uma noqonayso waayo dumarku maxram isuma noqdaan welina isuma noqdaan wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saahilkani waxa uu leeyahay laba nin nin reerka iyaga ka mida ayaa dilay nin kale kasna wuu u dilay kadib waxaa layga doonay inaan magtii aan la bixiyo reerka magtaa aan bixinayo sakadii aan bixin jiray lacagteedii ma ku bixin karaa magtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
qatliga ama dilka camdiga kaska ah axkaam ayaa ka dhalata axkaamtaa ka dhalata waxaa ka mid a asalku horta waxa weeyaan waa qisaasta in qofkii qofka loo qisaaso ilaahay baa yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla waxaa la idinku faral yeelay inaad isu qisaastaan dadkii isdilay oo kii dilay kii uu dilay in loo qisaaso looga gooyo waxaa looga leexan karaa qofkii la dilay ee sida kaskaa loo dilay dadkii dhiiggiisa iyo dhaxalkiisa lahaa waxay uga leexan karaan ay ka dooran karaan inay qofka maal ku furtaan maalkaasina waa maalka diyada ama magtaa loo yaqaan waana iskaba cafin karaano way iska dayn karaan dilku haddaba haddii uu yahay mid camdi oo kasa waxyaabaha ka dhamaya waxaa ka mid a horta qofkaasi waa qof dembi aada u weyn galay oo gaalnimada mooyaane dembi ka weyni ma jiro dilka camdiga ah ee qofku si ula kaca qof waxa weeyaan uu dilo mar labaadka waxaa ka dhalanaysa haddaan la qisaasin diya ka dhalanaysa diyaduna waa diya muqallada waa diyo la adkeeyey waxaana lagu adkeynayaa dhowr arrimood waa marka koowaad ee geela muhallat baa laga dhigaya saddex noocoon halka magta kale shan nooc in laga dhiga la ogoliyey soddon halaad oo ah xiqa iyo soddon jadaca ah iyo arbacuuna khalifa afartan riman ooda dhadiga soo ma arkaysa awr iyo qaalimo iyo wax la isdhex wadayaa ma jirto sida dadkeenu ay sameeyaan soddonka xiqada waxaa looga jeedaa waa qaalmo gaadhay waktigii ay abaahan lahaayeen jadacaduna way kasii weyn tahay waa taylka dhacsatayba khalifana waxaa looga jeedaa waa geel riman oo fii butuunihaa awlaaduha suu yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam yacnaa caloosha ubadkii caloosha ku sita waa geel dhalaaya waxaa kaloo fuqahadan waxaa laga adkeynayaa xagga waktiga oo fursad la siin maayo oo magta kale culimada badankooda waxay dhahan saddex sannadood ayaa laga sugayaa ta shibulcamdiga iyo ta khata'a laakiin tan camdigaa ee kas qofku wuxuu u dilay waa fi lxaal markaasaa la leeyahay soo tub wakti uu xaq u leeyahy in loogu kaadiyaa ma jirto fursadu way siin karaan dadku laakiin waajibkuma inay fursad siiyaan arrinka saddexaada lagu adkeynaya waxa weeye addiyatu cala alqaatil mar hadduu dilku yahay mid camdiya magtu waxa ay waajib ku tahay qofkii wax dilay oo qura casabadiisa iyo jifadiisa iyo ciddii magbixin ay wadaagayeen wax ku waajibay ma jiro waajib markaa kuma aha waayo taa macnaheed miyuu yahay lalama bixin karo sida in badanoo dhalinyarta ka mida ay u fahmaan maya waa lala bixin karaa laakiin in lala bixiyaa waajib maaha ila qofku haddii dil kamay uu ka dhaco ama kama u eeke waxaan ujeedaa ama kas u eeke shibulcamdiga waxaa la idhaha caaqiladiisu ama jifadiisu magtii inay bixisaa dee waajib bay noqonaysaa laakiin hadduu kas wuxu dilo in lala bixiyaa waajib maaha laakiin waa lala bixin karaa in lala bixiyaana oo weliba la caawiyaana way fiican tahay laakiin waajib maaha waayo qadiyadda ku saabsan haddaba sekada oo arrin aada usoo noqnoqota kan ninka su-aashayna weydiiyey magtu kumay waajibinba mar hadduu qofku camdan wuxu dilay laakiin magtii waajibtay sekada ma lagu beegi karaa waa su-aal reeruhu ay soo celceliyaan horena lay weydiiyey mag ahaan sekada mag ahaan looguma bixin karo laakiin qofkii sekadu ay ku waajibtee laga rabay dilka tusaale ahaan camdiga oo kale ayaa ninuu galay ama gabadh baaba gashay magtii qofkaa laftiisa laga rabo waajib ay ku tahay lama eegayo mag ahaan loo eegi maayo waxaa la eegaya qofka laftiisa hadduu qofku yahay tusaale ahaan qof faqiira amaba se uu yahay qof miskiina ama magtan wuxuu iskaga bixiyo qof aan haysan uu yahay ile dayntii lagu lahaa ayay la mid tahay bal ay kaba sii culus tahaye waa la siin karaa sekadii iyadoo sifaadka iyo tilmaamaha noocaasa la eegaayo laakiin qof ay magi ku waajibtay oon faqiir ahayn oon miskiin ahayn oo iska bixin karaayo magtii sekadii mag ahaan looma siin karo ama mag lagagama bixin karo wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka salaada subax jamaca ku tukada halkii uu ku ku tukadayna fadhiista oo adkaar ku akhriya kadibna waxa weeyaan markay cadceeddu ay soo baxdo waran in la-eg laba ragcadood tukadaa wuxuu la mid yahay uu helayaa ajarkii qof xajiye xaj dhammaystiran iyo cumro sheekh waxaad ka warantaa bay tidhi waa gabadh dumarkii iyagu jamac kuma tukanayaan ajarka noocaasiya siday u helayaan afiiduunaa baaraka allahu fiikum
dumarka wuxuu sheegay rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim guryahooda inay ku tukadaan inay u khayr badan tahay masaajidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam salaada lagu tukadaa ay ka fadli badan tahay kun salaadood oo lagu tukaday masaajidada kale marka laga reebo masjidulxaraam isagoo rasuulku ka hadlaayo wuxuu yidhi wa buyuutuhunna khayru lahunna guryahooda ayaa u khayr badan dumarka guryahooda u khayr badan faral iyo sunnaba inay ku tukadaan wixii markaa raggu ay ku heleen jamaacadii ay masaajidka u yimaadeen ee ajara taa dumarku ay guryahooda ku tukadeen inay ku helayaan baa xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga fahmaya oo khayrkii ay jamaacada iyo waxyaabaha raaca ay ka heli lahaayeen dumarku waxa ay ka helayaan iyo mid ka badanba salaada ay guryahooda ku tukadeen wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay qof ayaa dhaartay dhaartaa uu dhaartayna dhowr jeer ayuu dhaartay dhowrkaa jeeree uu dhaartayba dhaartii wuu ka baxay oo wuu buriyey sheekh qofkaa imise kafaaraa lagu leeyahay ma hal kafaaro mise inta jeer oo uu dhaarta ka baxay kafaarooyin kala duwan baa lagu yeelanayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
waayo su-aashaynu weydiinaynaa waxay tahay ma shay qura buu ka dhaartay dhowr jeer oo haddana dib uu ugu noqday mise waxyaabo kala duwan buu ka dhaartay hay-adaa warqadda sidee ka jawaab
dhowr jeer baan filay ya shayo kala duwan buu ku dhaartay
ayib si masalada guud ahaan loo faa'iidaysto waynu kala qaadaynaa waxaynu leenahay horta guud ahaan qofku haddii uu dhaarto oo uu ku dhaartay inuu shay sameeyo ama inuu iska daayo oo dabeeta uu arko dhaartaa inuu jebiyaa inay u khayr badan tahay dhaarta waa inuu jebiyo mar haddii dhaartii uu jebiyana uu oofin waayana kafaara ayaa ku waajibaysa kafaaraduna waa ta ilaahay uu ku sheegay suuratu almaa-ida waxay kafaaradaasi noqonaysaa inuu addoon xoreeyo hadda ma haysano addoomma aynu xoreyno innagaaba ku dhow in layna addoonsado kufaartu ayna addoonsadaan haddii taasi aanay jirin wuxuu uga gudbayaa in toban miskiin aradbeel uu u jaro amaba se uu hal mar dhergiyo mid walba hal mar inuu dhergiyo haddii ay arrimahaasi suurtoobi waayaan saddexdaa midkoodba addoon uu xoreeyo masaakiin uu quudiyo masaakiin aradbeel uu u jaro saddexdaa midna uu suurtoobi waayo saddex maalmood buu markaa soomayaa waxaan taa carabka ugu sii xejinayaa dadkeennu kafaarada soomkuunbay ka yaqaaneen oo marka qofku uu dhaartay dhaartii uu jebiyo in saddex maalmood soomkood lagu leeyahay ayuunbay moodaan soomkuwaa haddii kuwaa ka horeeya aad awoodi weydo addoon aad xorayn kari weydo toban miskiin waxaad ku quudiso aada weydo ama aradbeel waxaad ugu jarta aada weydo saddexdaa adaa kala dooranaya mid gooni waajibka ugu ahay ma jiro xoraynta addoonka quudinta addoomaha aradbeel inaad u jarto aduu kala dooro saddexdaaba haddaad awoodi weydo ayuunbuu soomku kafaaro ku noqon karaa waayo dhaarta qofku haddii waxa uu ku dhaartay uu yahay wax wanaagsan oo dee khayrkiiba dhinaciisa uu jiro dhaartiisa inuu ilaaliyo o aanu jabin weeye ilaahayna subxaana watacaala guud ahaan wuxuuhi waxfaduu aymaanakum dhaartiina ilaaliya wax wanaagsan oo khayra haddii aad ku dhaarataan ama wax xunba dee aad ka dhaarataan dhaartii ha jabinina ilaaliya magaca ilaahay subxana watacaala ha fududaysane oo intaad ku dhaarato wax khayra intaad samayso haddana wixii hadaynin wax shala intaad ka tagto ee inaad ka tagto inaad intaad ku dhaarato haddana wixii ha samayn haddaba qofku haddii uu ka dhaartay waxyaabo kala duwan oo dabeetana dhaartiisii uu jebiyey mar walba dee mid waliba kafaaro gooniya buu u baahan yahay wuxuu ka dhaartay tusaale ahaan beenta waxaa kaloo u ka dhaartay xanta waxaa kaloo u ka dhaartay diradiraalahaas oo saddex maaha saddexdiiba uu sameeyey dee waa saddex arrimood oo kala duwan oo mid walba gooni uu uga dhaartay mid walba kafaaro gooniya baa laga rabaa inuu si gooniya uga kafaaro guto haddii shay qura ka dhaarashadiisa qofku uu ku celceliyey oo tusaale ahaan wuxuu ka dhaartay wuxuu ku dhaartay tusaale ahaan wuxuu ku dhaartay inuu salaatuleyl u kaco dabeetana dhaartiisii uu jebiyo salaatuleylki wuu kici waaye ogaan buu isaga daayey kamuu kafaaro gudan mar labaad buu haddana ku dhaartay haddana dhaartii uu jebiyey maslexaad buu ku dhaartay haddana dhaartii uu jebiyey mar haddii shay qura inuu ku dhaartay dhaartii horena aanu ka kafaaro gudane uu jebiyey dhaar kaloon haddana uu ka dabageeyey hal kafaaro ayuunbaa ku waajibaysa oo la odhan maayo kafaarooyin tiro ah sida dhaartiisuba ay tiro u ahayd ayaa waajib ku ah wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waalidkaygii oo dhintay intii uu noolaa waxa uu kafaalo qaaday oo uu biilin jiray dad gurigiisa wax ka cuni jiray oo uu wax siin jiray hadda markii uu dhintayna carruur yaryar oo agoona oo aan qaan gaadhin baa gurigii jooga dadkaa guriga wax ka cuni jiray intuu noolaa miyaa ay iska daynayaan oo iskaga tegayaan mise sidii bay cuntadii iyo wixii ay guriga ka isticmaali jireen ay uga qaadanayaan afiiduuna baaraka allahu fiikum
waalidkaa haddii uu dhinto waxaad ogaataa samafalkii xaqa uu kugu lahaa ma go-in waalidka oo dhintay ayaad u samafali kartaa waxaad ugu samafali kartaa marka koowaad inaad u ducayso oo ilaahay subxaana watacaala aada u barido rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waa ka sheegay qofku marka uu dhintay camalkiisu inuu go-o marka laga reebo saddex saddexdaa waxaa ku jiray waa waladin saalixin yadcuu lahu ilmo wanaagsan oo u soo duceeya marka waalidkaa taa waad ugu samafali kartaa waxaad ugu samafali kartaa sadaqada aada u bixiso adoon wakti gaara u samaynahayn shay gaarana aan gooni u aamin ahayn inuu isagu u sadaqad yahay marba wixii aad u aragtay inuu u nafci badan yahay oo ajarka u badan uu ka helayo waalidkaa sadaqad ugu bixinaya arrinta kale muhimkii waxay tahay ee waalidka oo dhintay aada ugu samafali karto dadkii ay isjeclaayeen kuway saaxiibada ahaayeen kuwuu xidhiidhin jiray iyo kuwuu ku tari jiray markuu noolaa in aad adigu xidhiidhiso oo halkiisii aada u gasho rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam arrintaa wuxuu ku tilmaamay afdalu lbir samafalka waalidka loo sameeyo ka u dhamayska tiran u fadliga badan waxaad isweydiin kartaa waayo sababtu waxay tahay badhaan culimadu qofka waalidkii markuu nool yahay samafalkiisu wuxuu noqon karaa iska keenkeen iyo waalidkaa bal raalli geli iyo dadku yaanay ku caayin oonay odhanin ninkaasi waalidkii uma roono uma samafalo laakiin waalidkii markuu dhintay arrimahaasoo dhami meesha way ka baxeen qof ay ka dhab tahay biru lwaalideyn waalidkii inuu u samafalo ayuunbaa samayn kara waxyaabaha noocaasa cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu ayaa waxaa ku soo baxay nin reer miyiya isagoo dameer saaran cimaamadina ay u duuban tahay markiiba cimaamaddii buu bixiyo ninkii reer miyiga ahaa buu u dhiibay dameerkiina wuu uga dego o wuxuu ihi adigu fuul dabeetana waxaa dhacday dadkii la socday qaarkood inay yidhaahdeen war ninku waaba reer miyi oo reer miyiguna oo iska han yar yihiinoo intaa in ka yar baaba qanciseen waxaasoo dhan maxaad ugu samaysay ibnu cumarow wuxuuhi waxaan ugu sameeyey aabbihii iyo aabbahay cumar baa isjeclaa marka aabbahay cumar baan halkaa uga samafalaya oo dadkii uu xidhiidhin jiray isjeclaayeen dadkoodii baan xidhiidhinaya arrintaa waxaa raacaysa qofkii dhintay haddii uu agoon ka tegey agoonta xoolahooda ilaahay baa subxaana wa tacaala meel dhigay walaa taqrabu maala alyatiimi ila bilatii yaxsan xoolaha agoonta ha u dhowaanina wixii iyaga danta ugu fiican ugu jirta mooyaane markaa cid lagama xidhiidhin karo xoolaha agoonta sadaqada aan waajib ahayna lagama bixin karo wixii waajibaad unbaa laga bixin karaa sakadii xoolaha iyo zakaatulfitria ayaa laga bixin karaa markaa ninkaa dhintay ee agoonta ka tegey dadkii gurigiisa wax ka cuni jiray xoolihii maanta isaguma laha xoolo agoomeed bay noqdeen waa inay joojiyaan oo aanay waxba ka cunin koobiyaana waa inaanay ka cabin waxaa arrintaa lagu xallin karaa dadka waaweyn ee qaangaadhka ee uu ka tegey haddii ay doonayaan inay samafalkaa iyo ixsaanka aabbahood uu samayn jiray halkii ay ka sii wadaan waxay samayn karaan in dhaxalkii la qaybiyo dhaxalka qaybintiisa in la dedejiyaana aada bay u fiican tahay waayo mar kastoo dib loo dhigo xuquuq baa dayacanta oo dad baa laga yaabaa inay xoolihii iska isticmaalayaan iska biishanayaan kuwo kalena kuwo kalena aanay waxba ka dhadhamin xoolahana dee waa xoolo la wada leeyahay oo dhaxala marka dhaxalkii marka la qaybiyo waxay iyagu dhaxal u helaan inta agoonta intay gooni isaga saaraan ayaa dadka ay ka quudin karaan waalidkood uu quudin jiray haddaan dhaxalka la qaybinna waxay samayn karaan dadkaa wixii xoolaha lagaga nafaqeeye lagaga quudiyo inay iyagu dayn ahaan isugu qoraan oo qofka dhaxalka wax ku lihi wixii uu kasii isticmaalo ama naftiisa ha u isticmaalo ama cid kaleba ha siiyee waa dayn ku maqan waa inu isku qoro weeyaan dabeetana hadhow marka dhaxalka la qaybinayo ayaa isaga laga jaraya haddii xoolihii dhaxalka ahaa ay intaaba kusoo ururaanna dee deyn isaga lagu leeyay bay noqonaysaa waa inuu inuu iska bixiyaa bay noqonaysaa markaa sidaasaa lagu xallin karaa laakiin xoolaha agoonta iyaga lama isticmaali karo cidna waxba lagama siin karo wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saahilkani waxa uu leeyahay haddii gaal kaa soo horbaxo oo uu kugu salaamo salaantii islaamka oo dhammaystiran maxaad ugu jawaabaysaa ooad ugu celinaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
qofka muslimka ahi salaanta inuu gaalada ku bilaabaa ma banaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yahuud iyo nasaara laa tabda'u salaam laa tabda'u bisalaam alyahuuda waannasaara salaanta ha ku bilaabina yuhuudda iyo kiristaanka waidaa laqiitumuun fii ariiqin fadaruuhu ilaa adyaqihi waddo markaad kaga hor timaadaanna qofka muslimkaahi raaxadiisa waa inuu waddadaa ku maro inuu iska ururiyo oo isagu naftiisa uu cidhiidri geliyo ama gidaarka uu isku looha maaha taasi gaalka ha ku dhacdo aduu muslim baa tahay waad ka sarraysaa ilaahay baa idhaha fanajcalu lmuslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun ilaahay baa fadilay qofka muslimkaa iimaankiiyo islaamnimada ku fadilay isagu cidhiidriga ha galo haddii haddaba isagu uu ku salaamo salaantiisaasi noocyo yeelanaysa nooca koowaad dee inuu ku habaaray sida inuu kuhi assalaamu calaykum si yuhuuddu mararka qaarkood rasuulka calayhi salatu wasalaam ay u salaameen geeriye ha kugu dhacdo ilaahay ha ku dila bay yidhaahdeen wa calaykum unbaad odhanaysaa waxyaabo kaloo cay ama aflagaadaana raacin maysa ilaahay dulmiga ma ogola wajazaau sayiatin sayi'atun mitluhaa buuhi ilaahay subxana wa tacaala intii lagugu yidhi in laagun baad odhan kartaa haddaanad cafin arrinka labaad ama xaaladda labaad waxay noqonaysaa saa wuxuu kugu salaamay inaad fahmi weydayba miyuu kuu duceeyey miyuu ku caayey miyuu ku habaaray markaana u calaykum baad odhanaysaa oo ka dhigan waxaad tidhiba lagu yidhi haddaadi haddaadi i habaartayna adna waad habaaran tahay haddaad ii ducaysayna adna kuu duceey xaaladda saddexaad waxay noqonaysaa waad sida su-aashaba ka dhex muuqatee inuu kugu salaamay salaantii islaamka ee saxda ahayd si fiican aada u maqashay assalaamu calaykum buu ku yihi ama assalaamu calaykum waraxmat ullah ama assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu buu si cad kuugu salaamay sida saxda ah masaladaa salaantii islaamka ayaad ugu jawaabaysaa oo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yihi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha haddii laydin salaamo mid ka wanaagsan ku jawaaba ama intii laydinku salaamay in leeg cidda ku salaamtay cidday tahayna ilaahay subxana wa tacaala kamu hadal haddaba qofku wuxuu isweydiin karaa waayo waa gaale ma gaal baan ugu ducaynayaa nabadgelye iyo raxmad iyo barako ilaahay maya ilaahay nabadgelyadiisa iyo raxmaddiisa iyo barakadiisa heli maayo ilaa uu islaamo marka waxaad ugu ducaynaysaa bay ka dhigan tahay inuu islaamo gaalkana way bannaan tahay in loogu duceeyo inuu islaamo oo ilaahay subxana wa tacaala uu soo hanuuniyo marka wixii uu ku heli lahaa salaamta iyo barakada iyo raxmadda ayaad ugu ducaynaysaa ee macnuu noqon maayo adoo gaala nabadgelyada hel oo raxmadda hel oo barakada hel noqon mayso wallahu aclam
ayib in sha allahu tacaala jazaak allah khayr waaxsan allahu ilayk halkaasaynu su-aalaha kusoo gebagabaynaynaa waxaanaynu ilaahay subxaanah wa tacaala weydiisanaynaa inuu inagu anfaco subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk